bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiiso taariikhdu ay ku haastaysan tahay sideedda bisha disembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheeroo dhan waxaa dib u dhacu ku yimid xubnaha doorashooyinka aqalka sare ee deegaanada maamulka somalilan kuwaasoo dib loogu dhigay ilaa maalinta beri ah ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in murano iyo sidoo kale isqaqabsi uu ka dhex jiro gudaha kuraastaasi gaar ahaan kuwa la sheegayo in la doonayo in loo wareejiyo dhinaca iyo maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa la sheegay inuu ku hanjabay inuu shirka ka soconaya muqdisho isaga bixi doono haddii aan xal laga gaarin kuraasta aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanadaasi sool iyo sanaag ee haatan ay mas-uuliyadda ka yihiin kuwa somalilan ee loogu loolamayo magaalada muqdisho puntland ayaa iyadoo xusul duubaysa in kuraastaasi loo wareejiyo dhankeeda duulimaadyadii saakay ka bixi lahaa garoonka diyaaradaha ee dancadde ayaa hakad uu ku yimid kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen shirkadaha diyaaradaha ee isugu jira kuwa gudaha iyo dibadda shaqo joojintan ayaa waxa ay ka dambeysay markii lacago dheeraad ah la weydiiyey shirkadahaasi sidai ay ka andacoonayaan waxaana muddo kooban hakad u galay isu socodkii shirkadaha diyaaradaha ayaa la sheegay in ay ka hor yimaadeen awamiir iyadoo ay wararka qaarna ay sheegayaan in lagu soo rogay lacago labaatan dollar ah oo canshuur lagu sheegay kuwaasi oo ay sheegeen inaysan bixi karin shirkadaha duulimaadyada ayaa la sheegayaa markii dambe in arrintaasi xal laga gaaray inkastoo aan la sheegin in ay tanaasulaad la yimaadeen dhinacyada iyagu markii hore kusoo rogay canshuurahan xadaafka ah shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa waxaa wararka ka imaanaya degmada qandale ee gobolka bari ay sheegayaan inay gudaha u galeen degmadaasi gebi ahaan ay la wareegeen gacan ku-haynteeda xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada la sheegaya inay gacanta ku hayeen dhaqdhaqaaqa kooxda daacish oo muddo laba bilood ka badan maamulayay halkaasi gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waceys oo hogaaminaya ciidamada la wareegay qandala ayaa waxa uu sheegay in ay degan tahay xaalada degmada qandala isagoo sheegay in kooxihii halkaasi gacanta ku hayay gebi ahaanba laga buriyay goobta haatan ay ciidamada la wareegeen halkaasi ciidamada puntland ayaa haatan baaritaano waxay ka wadaan sida wararka aynu ku helayno qaybo ka mid a qandala waxaana la sheegayaa in ciidamada oo si aad ah u hubaysan aroornimadii hore ee saakay weerar ay ku qaadeen qandala oo muddooyinkii dambe ay gacanta ku hayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waa kooxda daacish halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa degan xaaladda deegaanka goofgaduud ee gobolka bay oo ay ka dhaceen iska horimaad u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in ay labada dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo cabsi xoogani ku beeray dadka deegaankaasi dagaalka oo dhowr jiha ka bilowday ayaa aroornimadii hore saaka waxaa la sheegay in ay ciidamada dowladda soomaaliya gacanta ku dhigeen deegaanadii lagu dagaalamay iyadoo haatan xaaladda deegaanada qaar lasoo sheegayo inay tahay mid degan wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanadaasi waxay tilmaamayaan in goobihii lagu dagaalamay gacanta ay ku hayaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab weli waxwara kama soo bixin oo ku aadan sheegashada ciidanka dowladda soomaaliya ee ah inay gacanta ku hayaan saraakiishooda sida ay ka dhawaajiyeen goobihii dagaalka uu ka dhacay ee hoos yimaada deegaanka goofguduud ee gobolkaasi baay muddooyinkii dambe ayaa dagaallo ku dhufa oo ka dhaqaaqa al-shabaab iyo ciidanka dowladda waxay ku dhex marayeen qaybo ka mid a deegaanadaasi gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in dilalka inta badani lagu fuuliyo maxaabiista ay u badan yihiin dadka kasoo jeeda muqdisho sida uu hadalka u dhigay gaashaanle sare shuute ayaa ka jawaabayay su-aalo la weydiiyey eedeymaha lala xiriirinaya dadka inta badani dilka toogashada ah ee ku xukunto maxkamadda waxa uuna sheegay inay yihiin dad u badan dadka kasoo jeeda magaalada muqdisho waxauna tilmaamay in aysan dacwaduhu ahayn kuwo lala xiriiriyay inta badan qaabka qabaa'ilka eedeymo dhowr ah ayuu ka jawaabaya oo muddooyinkii dambe usoo yeerayay qeybaha garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida taasoo lagu eedeynayay in dadka ka dhashay qabaa'ilaadka waaweyn aanan lagu xukumin wax dil ah sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shute dilalka inta badan ila fuliyo waa kuwo lagu fuliyo dadka iyagu loo arko inay galeen dembiyadaasi gaar ahaan dadka uu sheegay inay kasoo jeedaan magaalada muqdisho waxaan filaa sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadii kasoo ka horreeyay dhammaan in la fulinayo toogashooyin toogashada la fulihayay waxay ku qurux badneed ciddii taqaanay inay inay sheegto dadka inta badan toogashada lagu fuliyo markaan si hoose u dhaho waa dadka kasoo jeedaba xamar iyo kasoo jeedaba ay badan yihiinba sababta waxaa waaye dhibka iyagaa xamar gudihiisa ku geystaa inta badan arrinta ah in maxkamad ay xukunto garsooraha qofka xukuma markii toogasho lagu xukumaya garsooraha qofka uu xukumayana aqoon dambaba uma lahaba keliya wuxuu miisaamaa dembiga lagu eedeynaya qofkan caddaynta intay la eg tahay dembigiisa loo miisaamaa kadibna go-aan soo saaraa sabab ku kalifi karta garsoore inuu qofkan waa qof laandheero ah iyo qofkan waa qof mataqaanaa kii ah allaan kale ah qurac kale ah saas darteed xukun ugu salaysan ku kalifi karta ma jirto sababto ama u yaqaana garsooraha qofka xukumaya qabiilkiisa loo fiiriyo wax loo fiiriyo maalinta uu maxkamadda fadhiisanaya ala hor keena kadibna eedeysa xeeryaalayaha iyo iyo abukaataha doodoodu dhegeystaa doodaas labadooda ciddii caddeyma saxa garsoorka hor dhigto iyo go-aankiisa ku saleeyaa ma ku saleeyo qofka marka hore inuu la keeno inta dhaho yaa tahay reer hebel islamama gaaraan garsooraha oo garsooraha waxaaba shardi u ah inuu dacwooyin waxba kala soconin si markuu dacwo qaadayo waxaaba shardi u ah si uu labada dhinac cadaalad u noqdo dhinacyada dacwada uu dhageysto waxaa shardi u ah garsoorku inuunan ahayn mid la socdo eedeysanaha waxa lagu eedeynayo dembigan lagu eedeynaya inuu hore ula soconin shuruudda eedeysanaha yaaba garsooraha ka reebta dacwaday kamid tahayba wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda soomaaliya ayaa gebi ahaanba laga saaray tartanka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee uu ka soconayay degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle arrintan ayaa waxay ka dambeysay kagadaal iskudhac ciidamadiisa iyo nin kaloo musharax ahaa dhex ku dhex maray gudaha degmada jowhar iyadoo guddiga doorashooyinka ee hirshabellena go-aan ay ku gaareen in labada musharax laga wada reebo tartankaasi iyadoo haatan laga dhowreeyo tartanka beeshaasi in ay laba shaqsi oo kale halkaasi uu ku dhex maro guddiga doorashooyinka ayaa muddooyinkii dabawaday baaritaano ku aadan arrinta isku dhaca labada dhinac ee kal hore ka dhacday degmadaasi warkii oad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaan idiila socodsiinayay